You're with SBS Radio.
warbixinta ugu dambeysay hadda aan soo saarnay waxay ka hadlaysaa beri ahaanba hal weerar oo ka dhacay meel la yidhaahda cabdi dibile oo ku taalo gobolka shabeellada hoose weerarkaas waxaan ku ogaanay in maraykanka uu qaaday sideed iyo tobankii bishii maarso ee sanadkan waxaana uu ku dilay saddex qof oo shacab ah maalinka uu weerarka dhaca maalinka xigtay war-saxaafadeed uu maraykanka africom ay soo saareen waxay ku sheegeen in saddex qof oo argagixisa ay ku dileen laakiin baaritaan aan sameynay kadib waxaan ogaanay saddexda qof sheegeen inay shacab ahayeen oo al-shabaabna aynan ahayn argixisana ahayn waxaan ku cadeyn karnaa in dadkaa shacab ahayeen waxaan wareysanay kow iyo toba qof oo qaraabo dhow iyo asxaab iyo dad la shaqeyn jiray ee saddexda qof waxay noo sheegeen ninka la yidhaahdo cabdiqaadir nuur ibraahim inuu ahaa nin ka shaqeeyo meesha la yidhaahdo hormuud amaliga hormuud la yidhahdo ka shaqeeya ee deegaanka leego oo weli uu madax ka ahaa beeraleyna ahaa nuuri uu beero ku lahaa walaalkii mahad nuur ibraahim isagana uu beeraley ahaa oo la shaqeysan jiray iyo nin saddexaad oo ibraahim maxamed feyre la yidhaahdo oo xamar deganaa maalin walba ama asbuuc walbana soo mari jiray xamar intuu ka yimaado nuuri aado beerihiisa beeraha aado beeraha soo fasho ku noqdo haddana xamar haddii dadkaas saa loo yaqaano oo macruufka oo barna xamar kasoo bixi jiray nuuri tegi jiray haddii loo baahnaan lahaa in la istaajiyo dhexdaa lagu istaajin kari lahaa oo la xiri lahaa intaa kasoo kow waxaan ma aragtay ogaanay in maraykanka laftirkooda warbixintooda ay qaldaneyd oo ay dheheen saddexa qof oo argagixisa aan dilnay dilnay inayna sax ahayn laba qof oo keliya ay markaa meesha ku dhinteen ninka la yidhaahdo mahad oo waxaa loo qaaday xamar maalinka xigtay laba asbuuc iyo bar kadib uu xamar ku dhiman doona isbitaalka digfer marka haddii ay khaldayaan intaa qof ay dileen intay ahaayeen oo ayna garanaynin mahad meeshuu kusugnaa laba asbuuc iyo bar kadib waxay kutusinaysaa macluumaadka ay haysteen inay ahaayeen macluumaad khaldan waa gartay marka cadeymahaas ma hordhigteen maraykanka haddaad se hordhigteen maxayna dheheen waanu hordhignay maraykanka u dirnay africom weliba way ku adkaysteen oo waxay ku adkaysteen dadka ayaga ahaa waxay yihiin waxay ahaayeen iman argagixisho al-shabaab ka tirsan qaradka ay maalinka hore sameeyeenna way ku celiyeen oo ay leeyihiin laba qof saddex qof ayaan dilnay meesha goobta ku dilnay oo bariga saarneyd ayagoon laba qof silitiriya oo qofka saddexaadna uu xamar dhiman doono laba asbuuc iyo bar kadib markan keliya ma aha markii ay africom ay ay inkiraan inay dad shacbi ku dileen soomaaliya sana horaan sanadkan bishii maarso waxaan soo saarnay warbixin kale oo dheer oo ku saabsan weerarada maraykanka diyaaradihiisa ay ku qaadaan soomaaliya waxaan ku ogaanay gobolka shan kees oo baaritaan aan ku sameynay waxaan ogaanay in afar iyo toban qof oo shacbi ay dileen sideed qofna ay dhaawaceen marka lagu daro keeskan hadda cambaarnay waxay noqonaysaa tirada keesaska cambaarnay lix kees lixdaas keesna waxay ku dileen toddoba iyo toban qof oo shacab ah halka sideedna ay ku dhaawacmadeen waa markii warbixinta aan soo saarnay kadib baa ugu horreysay maraykanka inuu qarto in dad shacaba uu ku dilay soomaaliya waxay qarteen laba qof oo hooyo iyo iyo gabadheedii yar inay ku dileen deegaanka loo yaqaano ceelbuur maaragtay bishii bishii april labada kun iyo sideed iyo tobanka inay laba qof oo shacabay ceelboor ku dileen marka ugu horreysay qarteen bay ahayd haatanna way inkireen waanu ka sugaynaa inay baaritaan dheeraad ku sameeyaan waa gartay baaritaanka hadda u dambeeyay saddexda qof oo aada sheegtay oo lagu dilay tuulada iyagaa la beegsanayey miyaa mise qolo kaloo la beegsanayey diyaaraddu markaas iyaga isaa ugu dhacday maraykanku waxay sheegaan inay beegsanayaan dad ka mid ah al-shabaab ama ama al-shabaab la shaqeysto marka mararka qaarkood khalad bay sameynayaan inay khalad sameyn karaan waxaa daliil ah labada qof oo ay dheheen saddexda qof oo dheheen waan dilnay ayagoo laga dilay waxaa kaloo kugu daliila in ayagaba hadda ka hor karteen in laba qof oo shacab ay ku dileen dagaalka aalbu aalbuur hooyo iyo gabadeedii dagaal aan ku jirin oo aan hubaysnayn marka khalad uu ka dhici karaa kadan waxay beegsanayeen siday sheegayaan saddexdaa qof inay dilaan gaarigaa unbay beegsanayeen oo ay dileen marka ma caddo macluumaadka ama mukhaabaraadka ay helayaan inay sax tahay in kale mararka qaarkood way caddahay inuu muxaadaraad khaldan helayaan oo qalab ay sida ku sameynayaan gaari al-shabaab uu wato oo al-shabaab uu saaran yihiin isku dagaalamayo saaran yihiin waxaan beegsanayna leeyihiin laakiin gaarigan saddexda qof oo saarneed waxaa saddex qof oo shacbo masaakiin ah oo beerale ee beerahooda ka yimid oo ciidahooda u socdo waa gartay waa ku khaldameen wayna dileen wayna dileen waa gartay marka afa- afar iyo tobanka baaritaanadii hore aad ku sheegteen mararka qaarkood diyaaradaha maraykanka ama weerarada military waxaa la dhahaa waxaa jira waxa la yidhaha collateral damage oo dabcan loola jeedo inkastoo meeshii loola jeeday lala helay ama dadkii la rabay la laayay haddana dad shacab oo laga yaaba inay dhismaha ka agdhowaayeen ama gaarigaas ka agdhowaayeen baa ku dhintay marka afar iyo tobankaasu ma waxaas collateral damagekay ahaayeen mise waxaad leedihiin dad ulakac loo toogtay ama diyaaraddu ay gantaalaha ku toogatay iyagoo shacab ay ahaayeen waa su-aal wanaagsan waxay noola muuqatay dhowr qaybood bay ahaayeen mararka qaar dadka masalan gaaray al-shabaab ay saaran yihiin oo si sax ay u beegsadeen bay ku dhufanayeen gaarigaas waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay saaran yihiin dad kaloo shacab ah ama darawalka um al-shabaab ah oo qof la raadsanayo ah ama ama qof kaloo al-shabaabha saaran laakiin dadka saaran oo dhan inka kale waa shacab oo ay ku dhufanayaan gaariga waxaan waxaa ku jirtay ka dhacay deegaanka loo yaqaano golanle oo hal qof oo looga shakisnaa inuu al-shabaab yahay uu saarnaa saddex qof oo kale oo shacabahn ay saarnaayeen saddexda qofanka ay ku dileen marka middaa way dhici kartaa midda kaleo dhici kartaa waxay tahay dad gaarigii oo meel marayo tuule ee ama magaalo ee inay ku dhurtaan oo gaarigiina ay dilaan dadka ka agdhawaana ay dilaan oo markaas dadkii shacabkaha oo ku dhawaa si qaldan ay u dhintaan waxaa kaloo aragnay si dareer ee inay u beegsadeen dad beerahooda joogo xilli habeen ay tahay laba kiiso kaysas kamid ahaa dad shacab ahoo beerahooda joogo oo beerahooda falama habeenimo oo toosh u shidayahay iyay ku khaldameen oo u maleeyeen inay yihiin al-shabaab markaasay ku dhufteen marka weerarada ayaga oo nooca u dhacayo oo ayadana loo meeldeyin dadka shacabka oo si weyn aan looga fiirsanin loogu dhufto waxay ka hor imaaneysaa shuruucda caalamiga ah ee loo yaqaano international humanitarian lowga oo mamnuucaya in dad shacab ah xilli dagaal uu dagaalada ay jiraan si dareera loo beegsado haddii si dareera dadka loo beegsado oo waxaa loo yaqaano indiscriminate attack indiscriminate attack lagu sameeyo dadka waxay u dhigantaa in uu maraykanka gelayo dembiye dagaal waa gartay guud ahaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin maraykanku leeyahay weerarada ay ka qaadan soomaaliya aad bay usii kordhayeen sanadihii u dambeeyey guud ahaan ma la yaqaanaa inta weerar oo ay sameeyeen iyo inta qofoo ku dhibantay ama ha ahaadeen kooxaha ay beegsanayaan ama dad shacaba haatan sanadkan keliya labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan ognahay inay inta ayaga qarteen waxay qarteen inay qaadeen konton iyo afar weerar sanadkii haddii laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo toban iyo toddobadii sagaalka bilooda u dambeysay iyo sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobanka iyo sanadkan haddii la isku darana boqol iyo soddon iyo saddex weerar oo weeraan ayay qaadeen inta anaka baaritaanka aan ku sameynay waa lix qayskiis oo keliya lixdaa kusoo ambaarnayna waxaan ku ogaanay in ay dileen toban iyo toddoba qofka shacab ah sideed kalena ku dhaawaceen marka kuwa kale baaritaanka maana sameynin laakiin waad garan kartaa haddii boqol iyo toban boqol soddon iyo xoogaa ama boqol iyo soddon inka badanna weerar hadday qaadeen anagana lix keliya aan ku ogaanay toban iyo toddoba qof inay ku dhinteen tirada shacabka ahe ku dhimatay weerarada maraykanka ee soomaaliya ka sameynaya inay intaa ka badan tahay waad qiyaasi kartaa mar ay war saxaafadeed soo saareen warbixintii hore oon soo saarnay bishii maarso waxay sheegeen in ay qaadeen inka badan boqol iyo toban weerar sideed boqol oo argagixiso ahna ay ku dileen waa sida ay sheegeen waay markaas macquulna lama ahan sideed qof sideed boqol oo qof oo argagixisay inay dileen dadkaas inay dad shacaba ku jiraan u badan tahay laakiin intaana annaga si xaqiiqa oga hadli karno toban iyo toddobada ki lixda kiisoon baarnay waa toban iyo toddobada qof oo shacabka aan ku ogaanay unbaa xaqiijin karnaa laakiin waxaa loo baahan yahay in baaritaan dheeraad ay sameeyaan hay-adaha kale iyo maraykanka laftirkooda iyo dowladda soomaaliya oo ay baaritaankaas kusoo saaraan inta qofay shacabay dileen markii ogaadaha in dad shacabee lagu dileyna waa in dadkii amarada bixiyey ee dagaalada hogaaminayay maxkamad la saaro oo dembiyadii galeen lagula xisaabtamo si cadaaladii u helaan dadkii shacabkaha meesha ku dhintay midda labaad oo ugu baaqeyna waxay tahay markay ogaadaan dadka shacabka inay dilaan waa inay la xiriiraan qoysaskoodii hadda kiisaskan baarnay dhammaan waxaa ku cad in hal marna ayna la xiriirin dadkii shacabka ahaa oo meesha ku dhintay xataa markii loola wadaagay teleefonadii qaraabadeedii markii loola wadaagay hal marna ma aynu wacin labada qof oo qirteen oo hooyada iyo gabadeeda horaantii sanadka ay qirteen teer iyo haatan lamayn xiriirin familigii maalin asbuuc horan la xiriirnay waxay noo sheegeen wax xiriira in aan lala sameyn waa arrin cajiib oo inteeda la-eg marka dadka ayaga waxaa loo baahan yahay in madhow ku filan ay u sameeyaan si ay cadaalad uga helaan dadkii dadkoodii qaraabadoodii ay jeclaayeen ee laga dilay intaa ka sokow waxa wax wanaagsan waxa aada u fooda samayn karaan waxay tahay oo dadkana dhib badan ku haya hadda in dadkan shacabkooda ay dilayaan ay u sameeyaan qaab fudud ay kula soo xiriiri karaan dadku waa laga dila qaraabadeeda meel ay aadaan uma yaqaanaan marka maraykanka iyo dowladda soomaaliya waa inay sameeyaan hannaan ay dadka shacabka e oo dadka qaraabadeeda ee dagaalada ku dhimanayaan weerarada maraykanka uu sameynayo ay kusoo gudbin karaan cabashadooda oo ay u imaan karaan oo ay u sheegi karaan dadka laga dilay si markaas wax looga qabto midkaas mechanismkaas isaga aan sheegayna waa inay sameeyaan ugaraan waa gartay cabdulaahi tan u dambeysa dowladda soomaaliya dhowr goor baad kusoo celcelisay weerarada noocaan oo kalea maraykanku markay qaadayaan soomaaliya ma la socodsiiyaan ma laga warqabadsiiyaa arrimahan hadda aad ku eedeynaysaan ciidamada maraykanka oo shacabka dilayse dowladda soomaaliya ma kala hadasheen wax ma ka qaban kartaa wax ma ka dhihi kartaa doorkeedu muxuu yahay dowladda soomaaliya guud ahaan waxa waxay sasax u siisay maraykanka inay weerarada ka sameeyaan soomaaliya ogolaashahoodu ku dhacaya weerarkan ayagoona ogolaanin weeraradan lama qaadi kari lahayn laakiin nooma cadda in kiis walba oo weerar walba oo maraykanka ay qaadayaan ay u sheegaan ama la xiriiraan dowladda soomaaliya si ay u fuliyaan taana uma cadda laakiin guud ahaan waxaa ognahay in ogolaanshaha guud oo maraykanka inuu ka fuliyo weerarada noocaan ah ee dowladda soomaaliya taaba noo cadda marka waana waajib dowladda soomaaliya saaran maadaama dadka dhimanaya ay dad shacabada soomaaliya yihiin inay ilaaliso xuquuqdooda haddii qalab lagu sameeyana baaritaan ay ku sameyso oo dadka ayaga ay cadaalad helaan waa waajib ayaga saaran haddii ka gaabsato in baaritaanka ay sameyn weydo oo aynan la xiriirin dadkii ayagana taa keligeed baaba yaaba xadgudub ku noqonayso dambiya shuruucda caalamiga ah dambiyada ee dagaalada ee loo yaqaano international military law midda hore waa intaas midda kale dowladda soomaaliya waa la xiriirsay marka warbixinta aanu soo dhamaystirna waa la xiriirnay waa ugudbinay waxaan ugudbinay su-aalihii aan qabnay ee ahaa inay ogyihiin dadka inay shacab ahayeen in kale inay dhinteen in kale iyo waxa ay ka qabteen haatan keliya ma aha marka horena waa la xiriirnay warbixinta waan soo saarnay ee bishii maarso labada jeerba wax jawaab ah mamayna soo celinin taas waxay tusaysaa in ama ayna dadka lahayn arrintan oo culays weynayna iska saarayna ama ahmiyad maaragtay macluumaad ku filanba ayna ka helin wax baaritaan ayna sameynin marka wax jawaab inagana soo celinin laakiin qolada maraykanka masoo jawaabeen tookadan ugu dambeysay weliba waxay nagu yidhaahdeen saddex qof oo al-shabaab darajo hoose ka haysay baan dilnay si aan unajebino kooxda al-shabaab weerar ay ciidamada soomaaliya qaadi rabeen ka hor waa arrin cajiib oo inteeda la-eg in qof walba oo qof walba la iska beegsado oo weliba lagu tilmaamo dad darajo yar ka hayay al-shabaab waa arrin ayadana maaragtay layaabkeeda layaabkeeda leho in dib loogu noqdo u baahan Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.